tobabarkan uu ku saabsanaa sharciga socdaalka dalka ayaa waxaa muqdisho si rasmi ah uga furay howlwadanada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya agaasimaha guud ee hay-addaas mudane mustaf sheekh cali dhuxlow agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqalaha ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya nuurudiin cabdulaahi ayaa ka warbixiyay tobabarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay
mudane agaasime waxaan kaaga mahad celinaynaa fursaddan qaaliga oo na siisay maaragtay inaan halkan maantay aan ku kulansiino madax qaybeedyada iyo kormeerayaasha hay-adda oo gaaraya ilaa afartan qofood mudane agaasime haddii aan xoogaa yar dib ugu noqdo dadkaan meesha fadhiyo waa labeyntii hay-adda waa lafdhabarkii hay-adda waa waxaan rajeyneynaa maaragtay inay maaragtay sharcigan iyo maaragtay dabaqadiisa ay dabaqi doonaan ayna gaarsiin doonaan hadduu ilaah yidhaahdo maaragtay saraakiisha kale oo la midka
agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxlow ayaa kula dardaarmay howlwadanada tobabarkan ka qaybgelaya inay si weyn kaga faa'idaystaan isagoo sheegayn ahamiyadu weyn oo hay-addu leeyaha tobabarkan waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awoodda hay-adda si loo hubiyo in dhammaan shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda helaan aqoonta iyo xirfadaha laga maarmaanka ah oo ah hirgelinta iyo ilaalinta sharciga socdaalka soomaaliya iyo sharciga hay-adda hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay door muhiima ka ciyaartaa ilaalinta madax banaanida iyo amniga qaranka iyadoo sidoo kale fulinaysa iyadoo sidoo kale fududeynaysa safarka deganaashaha iyo arrimaha jinsiyadda maadaama ay socdaalka caalamigu sii kordhayo mas-uuliyadaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu way sii kordhaysaa waxaana loo ka baahan yahay inaan xoojinno xirfadaha iyo fahamkeena sharciyada socdaalka si aan ula jaan qaadno caqabadaha cusub iyo habraacyada caalamiga ah afartan maalmood ee tababarku socdo waxaa si qoto dheer u falanqeyn doonaa sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo xeerarkiisa fulinta waxaana diiradda la saari doonaa awoodaha iyo mas-uuliyadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda xanaanka sharciga socdaalka iyo habraacyada sharciyeysan xeerarka gelitaanka joogista iyo deganaanshaha shuruucda la xiriirta safarka maareynta xuduudaha iyo fulinta sharciyada xuquuqda iyo waajibaadka dadka ajnabiga ah iyo ciqaabta ka dhalata jibinta sharciyada socdaalka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha inay si firfircoon uga qayb qaataan doodaha ayna wadaagaan khibradahooda shaqo ee la xiriira sharcigan guusha shaqadeennu waxay ku xiran tahay oo keliya ma aan aqoonta aan u leenahay sharciyada balse waa sidoo kale sida aanu hirgelinno una dabaqno shuruucda si daacadnimo leh annagoo ay naga go-an tahay inaan bulshada ugu adeegno si hufan oo hagar la-aan ah mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa dhowaan si rasmi ula wareegay howsha hagaayadda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya oo ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan soomaaliya